bulshadu cabashada ay ka qabto ciyaal weero magaca la yidhaaho waa dhamaado gaangiistaray isu bedeleen waa ka wen yihiin ciyaal weero waxaa dhibaatadanna haysata ka mid a wiil iyo aabbihii iskula jira weerada waxaana dhibaya cunugaad soo qabataaho adugu ciyaal weere ah oo waalidkii ku leeyahay cunugaa iga xidhan haddii cunugeedii lasoo xidhana waa soo jerinaya markuu gurigeena joogana waa ku dacweynayan waxay leeyihiin dhibaataana haysata waa dhibannahay waana la dhibaateeyaa waxa ay ka cabanayaan waa ciyaalkoodii haddii lasoo xidhana ayaga kama hay karno waxaan leenahay waalidow ciyaalka ha soo daba kicina haddii lasoo xidho haddii kaleto adinku meel geysto xanaanaysto ka celiya ummadda cid u kor uga timid ee qaybtan bari dhibaato ku haysaa ma jirta waa ilmaha ay dhaleen waalidka cabanayo ilmihiisi waa bacdamaa waalidka cabanaayo ilmihiisina uu ka cabanaayo cawadana uu soo hoyanayo inta dadka soo dhaco soo dhibo birrina waxaa lagu dacweynayaa la leeyahay shaqa ma jirto habeen maalin baan taagannahay ilaahayaanna ajir uga rabnaa ummadana sharcigeedaan rabnaa mas-uuliyadana saarannaan gudanaynaa laakiin waalidka cid allaya ciddii ciyaal weera la soo qabta soo daba kacdaah waxaan halkan ka sheegaya on uga sheegayaa in lagu dirayo ayada oy kaaba u tahay oy u tahay kaaliye oy wiilkeeda dhibaatada ayadu u horseed ugu tahay saasaan u gudbinaynaa waxaan leenahay wada shaqayntu oon rabaa inaan halkan uga gaarsiiyo dhibaataa dhacday dadkiiyaa cabatay waa ku baxnay ciddii dhibka u geysatay aan soo xirnay ciddii noomaysan imaan saldhigima aysan imaana waxay la aaday gurigeedii shir jaraa'id ku qabsatay markaasay leedahay waa dhibanahay waa wareey waxaa lay galayay ma imaanayaan saldhigii bulshadu oo ma dhahayaan maxaana loo qabtay maxaana loo qaba waayey inay saldhiga la xisaabtamaanay waajib u leeyihin salliguna u adeego markaas cid dad aan saldhiga rabin haddii qofkoodaa la soo xiro cibkan ugu haystana dhahaya waxaan leenahay waa ay dhammaatay xaafad kastaa cabashada ka jirta cabashada waxaa ku haya dadka ay dhaleen bacdamaa dadkii ay dhaleen ku hayaan waxaan leenahay ilmaha annagaa qabanayna iyo in kastoo wax dhibta laakiin noo daaya haddaanayna dul taagan yihiin afar laatan saacayna wacayaan guryahay noogu soo gelayaan xafiiskay noogu soo gelayaan waxay daba socdaan kii tooreyda wax ku dilay kii wax dhacay waxay daba socdaan kii ciyaal weeradahay guryaha u dhacayay waxay daba socdaan kii gabdhaha kufsanayay ayagaa dhalay ayagaana jerinaya ayagaana cabanaya iswaafajinay uga baahan tahan leenahay waalidku ha iswaafajiyo in intaas inuu cabto inuu cunugiisu wax dhibo inuu haddii la xiro war sharciga la waafaji waayo isagu soo jeriyo ha iswaafajiyeen waxaan leenahay mudan xeer ilaaliye oon idinka codsanaynaa cid kasta oo qalad geysata ma rabno inaan uga xadgudub ku samaynay inaad noloon waafajiyo sharcigaysan umadda dib dambe nooga dhibinaan rabnaa nalaka leexiyo oo si dhaba noloon kagala shaqeeyo kiiskooda markaan keennana aan wadahadal iyo qaraabo hebel iyo odo hebelaha dhalaya ee dayaha dhashay aan la dhihine nala dhaafiyo waan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad sidaasaana annaguna ku qalbi fayownaha dhiirigelinta shaqadana ay noo tahay waxaan leenahay waalidka markay cunugooda dhibaatada lagu caddeeyo kadib kii soo jersana waa idin keenaynaa naga